xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shilkan ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland cabdulkhaaliq maxamuud faarax ayaa lagu magacaabaa sargaalkan ka tirsan ciidamada madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland ee ku geeriyooday shilka ka dhacay boosaaso war ka soo baxay madaxtooyada maamulka isku magacaabay puntland ayaa lagu xaqiijiyey geerida sargaalkan waxaana sidoo kale lagu sheegay in uu dhintay xili uu howlgal kaga jiray magaaladaasi boosaaso war ka soo baxay madaxtooyada maamulka la magacbaxay puntland ayaa lagu muujiyey sida ay ugu xun yihiin geerida ku timid sargaalkan oo darajadiisa lagu sheegay kabtan magaalada boosaaso iyo duleedkeedaba waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay shilal geysta khasaarooyin kala duwan kuwaas oo qaarkood ay ku nafwaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ka jira magaaladaasi